dhuldaaqsimeed aad u ballaaran oo u dhexeeya degmooyinka laasqoray ilaa iyo saylac ayaa laga soo sheegayaa in ayax aad u badani uu ku habsaday xukuumadda somalilan ayaa walaac weyn ka muujisay halista ayaxaasi uu u geysan karo dhinaca daaqa iyo dalagga wasiirka beeraha ee somalilan faarax cilmi geedoole ayaa dhinaca kale ku canaantay hay-adaha qaabilsan la dagaalanka ayaxu inaanay wax gacana ka siinin xukuumaddiisa sidii ayaxan loola dagaalami lahaa waryaheena magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa warkan magaalada hargeysa ka soo diray dhuldaaqsimeed aad u ballaadhan oo u dhow dhinaca xeebaha ayaa xilligan si weyn looga cabanaya in uu halis ku hayo ayax dhulkaasi ku haabsaday wasiirka beeraha ee somalilan faarax cilmi geedoole oo ku sugan deegaanka osole oo u dhow degmada lughaya ayaa v o a khadka telefoonka ugu sheegay in koronkor ayax ah laga soo sheegayo minlaasqore oo dhinaca bari ah ilaa saylac oo dhinaca galbeed ah ayaxu meelaha laga monitor gareeyaay waxa weeyaan xeebta badacas labadeeda dhinac oo dhulinka u ka helo environmentka ama cimilada isaga ku habboon ee beedka ku dhigo ayaxu muddo saddex biloodaba wuu jiray waanu ka qayliyeynay ayaxu kii hore ee kacayna iminka beedkiibuu dhigay beedkii hore hore u dhigan imika koronkorti ood malaayiin moodaysa ayaa socota dhulka marka khasaare weyn bay ku keenaysaa dhuldaaqsimeedka waxaa kaloo khasaare weyn ku keenaysaa koronkortaasi markay kacdo dee wadamada jaarka ayay ku fidaysaa daaquna wuu dhammaan iminka barwaaqadaa ka badan laakiin koleyto wuxuu ku hayaa halis buu dhuldaaqsimeedkii ku hayaa wasiirka ayaa sheegaya in ayaxani isugu jiro mid xilligan duulay oo cunaya dalaga iyo daaqa koronkor aan weli kicin iyo weliba beed uu aasayo ayaxu taas oo halis weyn ku haysa in uu sahaydo dhammaan daaqa iyo dalaga xilligan baxay iyada oo inta badan dhulka miyiga ee somalilan ay ka muuqato barwaaqo aad u weyni waxaweye runtii imka waxawe koronkorta hadda socotaay kolka waqti yaroo dhowo way duulaysaa oo waxay noqonaysaa ayaxii marka waa suuragal inay u gudubto wadamada jaarka waxaa kaloo suuragala koronkortaa faraha badan inay xaaluf wadanka ku keento waxaa kaloo khatarta kale ayaxaasi beedka u dhigayo waayo dhulku weli waxa weeyaan waxaa jira rays baa weli jira mar hadduu rays jireen waxaa u suuragalaysa ayaxu inuu beed ka dhigo kaasina wuxuu dhali doonaa koronkor kale ayaa iman doonta oo fara badan marka arrintaasi ayaxan duulay imka waxba lagama qaban karo laakiin koronkortaa hadda fadhida ayaana weli duulin iyo beedka ee beedka ay dhigayso taasaa in maogtahay wax laga qabta ay tahay wasiirka beeraha ee somalilan faarax cilmi geedoole ayaa canaan u soo jeediyey hay-adaha qaabilsan dhinaca la dagaalanka ayaxa isaga oo sheegay inay ka gaabinayaan inay xukuumadda somalilan ka gacan siiyaan sidii ayaxan wax looga qaban lahaa aad iyo aad baan canaan ugu jeedinaynaa hay-adaha ku shaqale ee ayaxa oo aan weli moogtahay wax la taaban karo aanan meeshaasi moogtahay u fidinin somalilan hay-ada fao qayb la yidhahda impress xafiis bay wasaaradda beeraha ku leedahay d l c o oo ah tii ayaxa adiis baa iyo degan tahay oo xafiis bay ku leedahay idna wasaaradda seerfayba u diraan moogtahay wasaaradda tiimka u jooga tiimamkii waxaanu diray xataa sawiradii ayaxaanu diray tan tanfaw imbraska xarunteedu waa masar waa cairo waanu u diray qolada kalena waa diis waanu u diray waxa weeyaan ayaxa ilaa waxaa laga soo sheegayaa laas qoray saddex bilood kabacdi bay tiimam dirayaan marka wa waa arrin aada iyo aad moogtahay canaad ku jiro wayna ku fashilan yihiin arintaas saddexdii bilood ee ugu dambeysay waxaa soo kordhayey walaaca laga muujinayo halista uu ayaxu ku hayo dhuldaaqsimeedka u dhow xeebaha somalilan ee ku yaala badda cas waxaana xilligan mas-uuliyiinta iyo khubarada dhinaca deegaanku ay muujinayaan in halista ayaxu ay marayso halkii ugu sarraysay haddii aan si dhaqso ah wax looga qabanna inuu wakhti kooban ku laasan karo dhammaan dalaga iyo daaqa somalilan islamarkaana uu u gudbi karo wadamada deriska ah ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa